ciidanka loo tababaray koonfur galbeed habkaasoo micnaha insha allahu dowladda ay diyaarin doonto qorshihii ciidankaas lagu diyaarin lahaa si ay tababarka uga qayb qaataan iyada oo aanu saddexda gobol maamulkan uu ka arrimiyo aan rajeynayno in tababar uu u bilaabmo waqti dhow dowladda ingiriiska waxaa uga mahad celinay sida ay noo kaalmaysay hadday noqon lahayd ciidamada hore inoo tababarto booliska ahaa haddii ay noqon lahayd tababarkan ay ka furtay maamulka koonfur galbeed gudihiisa saldhig ay nooga furtay oo lagu tababarayo ciidamada militariga oo soomaaliya oo dhanba iyadan aad baan usoo dhaweynay wax badanaa isla qorsheynay waxaan isla qorsheyna insha allahu mustaqbalka ayaan soo bandhigi doonaa insha allah waxayna talaadada soo socotana waxay dib ugu soo noqon doonaa magaalada baydhabo ayagoo la kulmi doono madaxweynaha maamulkan hadduu alla raali ka noqdo